maxamed cabdirashiid axmed ciise
waa gartay xaggee ku sugan tahay waxaan ku suganahay degmada gobol oo ka tirsan gobolka sool
gaar ahaan xaggee bay hoos tagtaa waxay hoos tagtaa gobolka sool
waa gartay maxaad aragteen saaka toddobaadada waxaan ugu hegaasay diyaarado aan garan weynay oo dadka ay leeyihiin mujmiyad bay fadhisanayaan kabacdi nalalkaas ay aada ugu hooganayeen baanu aadnay saaka dabeedna haddaan meesha tagnay markii aan bilaanta ugu muuqatay ka kacday meeshii kabacdi meeshii waxaa usoo baxay gawaari yaryar dabeedna gawaarida anigu waan iscaydsanay haddayna igu soo rideen annaga waa ku ridnay gaaridaasi gaari weyn baan weyn way naga baxsadeen
waa gartay imise xabbay ahaayeen diyaaradaha aragteen diyaaradaha ilaa saddex hadday ahaayeen
waa gartay marka ma fadhiyeen oo waxbay baarayeen halkaan aragnay mar guud baa fadhiyey markaa kabacdina midna markaa haween ku jirtay oo welimaayo fadhiisan kabacdi adigu diyaaradu waxay baadu meeshay joogeen gawaadii iyagu meeshay joogeen gurad baa la gulayay qalabkii iyo waxay ku qodayeen waa laga baxsaday dee meeshaan ku adnaa wixiiba
meeshii ay qodayeen markaad tagteen maxaad ka hesheen waxaan ka helay qalab lagu qodeeyey oo ah sida dambiyaasha iyo sawiradaha wax lagu qodo wax lamid ah
waa gartay marka godad caynkee bay qodayeen nimankanu
goad adigu maadud barxanta la darada oo biyaha marka ugu dara milma meel ay god ay aada ugu dayeen bay qodayeen waa dad god oo midna hadda la bilaabay midna weli heer loo qoday baa ku jiray oo mar hore niman qodeen maxaa u malaynaysaan marka inay u dan leeyihiin oo ay doonayaan diyaaradahan iyo dadka wata
adigu raankee togolahan kun dadkan dad maclimin wax baaranaya weeye oo dad maclabka guranaya oo shariifa oo dad soomaaliya ahoo xagga maamulka dad somaliland ka yimi baa horgal u ah marka waxaa la baaranaya wadanka meel la gurto baanka la yidhaha macdanta iyo kuwa hadda reebihi oo nalaali waxay lahaayeen ugaadna way qabsadeen
marka ma sidaan baad oga hortegaysaan mar kasta oo waad ka ilaalinaysaan dhulka diyaaradahan iyo dadka wataa
waanu ka hortegaynaa haddii aan gacan ku ridnana tallaabo sare aan ka qaadaynaa waanu ka hortegaynaa marnaa doonmayno waa gartay dadka deegaanka oo idinku aad kamid tihiin marka laga soo tago wax maamul ah oo halkaasi ka jira sida puntland oo kale ma jirtaa maya maya wax maamul hadda aan gacan ku haynaa ma jirto puntland baan waa qaynayna waxaan leenahay in wax laga qabto waxaan baa loo baahan yahay wadanka waa wadankeedii dee waxaan rabnaa inay yimaadaan oo waxaan macaan waxa samaynaya ay ka hortagaan oo wax ka qabtaan iyadaa dowladiya waa gartay qof kale miyuu ku dhow yahay aa waa loo dhowya hadda dowladnimada aan wasaba hadda mees joogta a marka qof kale may dhibi karaa asna aa laa halo a walaal magacaaga cabdirashiid islaan maxaa la yaalayaa waa tahay cabdirashiid bal adna bal adna noo warran saakay maxaad aragteen maxaad ka samayseen
waxaanu aragnay saaka toddobaadada waxaa wareegaya diyaarado fadhisanaya meelaha cidlo dadka guureeda deegaanada miyiga buurahoo kale ah waa gartay
dabeedna adigu saaka dadka reermiyiga meelaha maraya ama soo wacay way noo sheegeen meelaha doodaha ay aada ugu degdegayaan ku ururayaan waa gartay
sababtaa aanu tagnay waanu baadi doonay doodaha aanu tagnay waxaanu ku aragnay diyaarad markaa kacday waa gartay
haddii aanu meesha diyaaradda kacday soo galnayna gaari weyn baanu wadinay laba gaari oo yarar baa kusoo baxay meeshii waa garta
laba gaari dil yar baanu isuga hor nimi oo meesha waa buuranay wadooyinkeedana waa xabal xabal iyo laba laba moogtahay waa garta raggaas waanu xabadeeyey markaan meesha isugu soo galnay annaguna waanu xabadeynay way carareen gaari weyn baanu wadinay marka hore noo goosteen dabeedna goobtay kasoo carareen baan halka joognaa hadda intaan kusugannahay waa garta sababta waxaan ku haynaa laba galab oo dubbe iyo sabarad ah oo dad dubbe iyo sabarad waa gartay ay goobta kaga carareen waa gartay marka maxay ku qodanayeen
waxay qodayeen godod laba god baa meesha haddeer aan goobtaan ku sugannahay ku yaalla god waa god hadda la bilaabay godka kale ku dhow dudna waa god hore loo qoday waa gartay
goobtaasaan hadda kusugannahay marka meeshaan maxay caan ku tahay bal sawir laga sii ma meel shidaal ku jira ma meel macaan ku jira maxaa umalaysa maxay meeshaan caan ku tahay meesha waxaan anu hadeer uga ku hayaa wax calaamada waxay leedahay egax alxadru dababaraha mawjid iyo meel baasha la darada xabka darada ah ee lafado maari dadka laga saaro mhm
bay ku sugantay waana goob ninka oo ka calaamasan oo wax laga ugu badan meesha male waxay leedahay taariikh yar oo ciida
waa gartay marka maxaad ka yeelaysaan hadda diyaaradahaasi hadday idinku soo noqdaan mar kale goobaha hadda deegaanu ilaasheenna dashayga anaga dashay badanay mhm waa ku waa ka ilaasheena haddii aanu gacanta ku dhignay daraasha waa ku qaban waa gartay maxaad soo jeedin lahaydeen marka fariina waxaan soo jeedinaynaa waxa weeye dee dalka in la ilaashado barnaamijka puntland la yidhaahdo dalka isaga adag waxa weeye dalkiisa inuu ilaashado waftigiisa yidhaahdaa loo baahan yahay idinku tira ahaan imisaa dhantiin raggeenaan ee ka hortagay diyaaradahaasi toban iyo toban nin baan hadda nahay oo dadka deegaanka haa